Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Maamulka Somalilan Mudane Aadan Cabdulaahi Cabdulle ayaa xarigga ka jaray ceel biyood cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Baayogulaan oo hoostaga magaalada Berbera. Munaasabadda xarig jarka waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin maareeyaha Wakaaladda Biyaha Berbera, xildhibaano, iyo dadka deegaanka. Qadar Siciid oo ka tirsan madaxa hay'adda samafalka ee Islamic Relief ayaa ka warbixiyay ceel biyoodkan.
sharaf iyo iyo iyo iyo mudnaan noo tahay een, inaannu dhammaynay oo aannu maanta u taagannahay inaannu wareejinno oo si ofishiyaala ugu wareejinno een, wasaaradda een, eh, wasaaradda biyaha horumarinta biyaha eh, iyo deegaanka ceelkii ay islamic relief qoday oo ay maalgelisay hay-adda islamic relief qaybteeda u k een, ama xafiiskeeda ingiriiska uu eh, maalgeliyey Een, waa aad iyo aad baanu maanta ugu faraxsanay inaanu ku- inaanu ku wareejinno ceelkaas oo dhammaystiran oo qalabkii iyo dhammaan infrastructurekii loo dhammeeyey Een, hadday tahay taangigii hadday tahay eh, soolarta hadday tahay eh, trafiska ay een, xooluhu ka cabbaan iyo weliba qasabadihii Een, dhammaantood ay- aanu si ofishiyaala maanta ugu wareejinayno een, agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo deegaanka labadaba Bulshada deegaanka Baayogulaan ayaa ka mahadceliyay ceel biyoodka loo hagaajiyay.
cidda ka soo shaqaysay ee harana uga shaqaysay maantana hawsha intaa alle ka qabatay na waa u mahad celinayna waxaan leenahay miisaas xas- miisaanka xasanaadka allah idinku daro halkani waa lagu baktiyi jiray oo ceelkan ka qayb qaadatay oo ay ugu horeyso hay-adda islamic liif oo wakhti badan iyo juhdi badan iyo maaragtay ay maskax badan gelisay ceelkan sidii uu looga cabbi lahaa ee dadku ay haraadka ugaga bi'i lahaayeen ayagana ilaahay baa mahadle waanu u mahadnaqaynaa waanay ku mahadsan yihiin ciidda noo hirgelisay een, waxaanu ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa oo ah een, haayadda islamic relief iyo wasaaradda biyaha mudane aadan cabdulaahi cabdulle agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha maamulka somalilan ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxa weeye waxaa naga go'an in qof kasta oo muwaadin ah uu helo biyo nadiifa oo ku filan waxaan rajaynayaa in mudaxileedka madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi in aanu gaadhno ilaa toddobaatan boqolkiiba dadka ama guud ahaan dadkeena somalilan ee biyo la'aantu daashatay in ay ka haqabeelaan